samu'eelkii koowaad cutubka afaraad oo hadalkii samu'eelna wuxuu soo gaaray reer binu israa'iil oo dhan oo reer binu israa'iilna waxay u soo baxeen inay reer falastiin la diriraan oo waxay soo ag degeen eben ceser reer falastiinna waxay soo degeen afeeq oo reer falastiinna waxay weerar isugu soo diyaariyeen reer binu israa'iil oo markii ay dagaalkii isugu yimaadeenna reer binu israa'iil waa la jebiyey reer falastiin hortooda oo waxay ciidankii barinka joogay ka laayeen afar kun oo nin oo markay dadkii xeradii yimaadeen ayay odayaashii reer binu israa'iil yidhaahdeen maanta maxaa rabbigu inoogu laayay reer falastiin hortooda haddaba sanduuqii axdiga rabbiga aynu shaylooh ka soo qaadanno oo dhexdeenna ha yimaado inuu inaga badbaadiyo gacanta cadaawayaasheenna sidaas daraaddeed dadkii waxay u cidireen shiilooh oo waxay halkaas ka keeneen sanduuqii axdiga rabbiga ciidamada oo ku fadhiya karabiimta dushooda oo ceelii labadiisii wiil oo ahaa hofnii iyo fiinexaas iyana halkaas la joogeen sanduuqa axdiga ilaah oo markii sanduuqii axdiga rabbigu soo gala xeradii ayaa reer binu israa'iil oo dhammu waxay ku qayliyeen qaylo weyn oo dhulka la gariiray oo reer falastiinna markay maqleen dhawaaqii qaylada ayay yidhaahdeen dhawaaqa qaylada weyn ee xeradii cibraaniyaddii ka baxaya micnihiisu waa maxay markaasay garteen inuu sanduuqii rabbigu xeradii dhex yimid oo reer falastiinna way cabsadeen oo waxay yidhaahdeen ilaah baa xeradii soo galay oo haddana waxay yidhaahdeen hoog baa inugu dhacay waayo hadda ka hor waxaan oo kale lama arag hoog baa inugu dhacaye bal ayaa inaga samata bixin doona ilaahyadan xoogga weyn gacantooda kuwaanu waa ilaahyadii masriyiinta ku laayey cidlada ee ku soo daayey balaayooyin cayn kasta ah reer falastiinow xoog yeesha oo ragannimo isgeliya yeydnaan cimraaniyadda addoommo u noqone sidii ay idinku ahaayeen oo kale haddaba ragannimo isgeliya oo dirira markaasay reer falastiin dirireen reer binu israa'iilna waa la jebiyey oo midkood weliba wuxuu ku cararay teendhadiisii oo maalintaas waxaa la laayey dad aad u badan waayo reer binu israa'iil waxaa ka leeday soddon kun oo nin oo lug ah oo sanduuqii ilaahna waa la qaatay oo ceelii labadiisii wiil oo ah hofnii iyo fenexaasna waa la dilay oo ciidankii waxaa ka orday nin reer benyamiin ah oo isla maalintiiba wuxuu yimid shiilooh isagoo dharkiisu jeexjeexan yahay oo madaxana ciid ku leh oo markuu yimid bal eeg ceelii wuxuu ku fadhiyey kursigiisii waddada dhankeeda yiil isagoo wax fiirinaya waayo qalbigiisu wuxuu u dhibbanaa sanduuqii ilaah aawadiis oo markii ninkii soo galay magaaladii oo u warramay ayaa magaaladii oo dhammu qaylisay oo ciilina markuu maqlay dhawaaqii qaylada ayuu yidhi buuqan sawaxankiisu waa maxay micnihiisu markaasaa ninkii intuu soo dhaqsaday ayuu ceeli u yimid oo u warramay ceeliina wuxuu jiray siddeed iyo sagaashan sannadood oo indhihiisuna dembay ahaayeen oo waxba ma uu arki karin oo ninkii wuxuu ceelii ku yidhi anigu waxaan ahay kii ciidankii ka soo baxay oo maantaan ciidankii ka soo cararay markaasuu yidhi wiilkaygiiyow sidee bay xaaladdu u dhacday oo kii warka keenay waa jawaabay oo yidhi reer binu israa'iil way ka carareen reer falastiin oo dad badan baa lalaayey oo labadaadii wiil oo ahaa xubni iyo feenixaas iyana way dhinteen oo sanduuqii ilaahna waa la qaatay oo markuu sanduuqii ilaah wax uga sheegay ayuu ceelii dib uga dhacay kursigiisii iridda agyiil markaasuu qoorta ka jabay oo dhintay waayo wuxuu ahaa nin da'weyn oo culus oo wuxuu reer binu israa'iil xukumi jiray afartan sannadood oo gabadhii uu sodogga u ahaa ee fenixaas qabay uur bay lahayd oo fool bay ku dhoweed oo markay maqashay warkii ahaa in sanduuqii ilaah la qaatay oo ay sodoggeed iyo ninkeediiba dhinteen ayay foorarsatay oo umushay waayo haddiiba fool baa qabatay oo markay sakaraadaysay ayay naagihii agteeda taagnaa ku yidhaahdeen ha baqin waayo waxaad dhashay wiil laakiinse uma ay jawaabin oodanna kamaa gelin oo iyana waxay wiilkii u bixisay likabood oo tidhi reer binu israa'iil ammaantii way ka tagtay maxaa yeelay sanduuqii ilaah waa la qaatay oo weliba soddogeed iyo ninkeediiba way dhinteen waxay tidhi reer binu israa'iil ammaantii way ka tagtay maxaa yeelay sanduuqii ilaah waa la qaatay